بسم الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاف قول أهل الفن وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تمار وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الناظم رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم waxau naadimka alimaamu safarini uu nadmigiisa baabkan uu kaga hadlayaa mas'alo ictiqaadka la xidhiidha oo ah sixatu iimaani اlmuqalid fi اlcaqaa'id yacni qofkii muqalidka ahaa ee an nusuusta sharciga cilmi iyo aqoon u lahayn haddii ictiqaadkii uu cid uun kaga daydo iimaankiisa iyo ictiqaadkiisaasi ma ansaxayaa mise ansixi maayo culimmada qaarkood markaa waxay yidhaahdeen masaa'ilka ictiqaadka ee aliimaanu billaahi wa rasuulihi wa malaa'ikatih yacni masaa'ilka iimaaniyaadka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igta iyo kutubta iyo maalinta qiyaame yacni iimaankaas iyo caqaa'idkaas culimmada qaar waxay yidhaahdeen inuu cid kaga dayduu taqliidaa ma ansaxayso bal waxa waajib ku ah inuu qofku yacnii adilada tusinaysa ictiqaadka iyo muctaqadka inuu aqoon u leeyahiy iyo macrifo wa calaa haada culimmada sidaa tidhi waxay ku tageen qofka caamiga ah haddii masaa'ilkii iimaanka uu ciduun iska qallito oo daliilka aanu garanayn iimaankiisaasi inaanu ansaxayn ilaa uu ictiqaadiye can daliil biduuni taqliid qowlkaas ise waa qowl daciifa waayo dee caamada muslimiinta oo dhan ayuu iimaankooda waxba kama jiraan ka dhigaya ilaahayna subxaanahu wa tacala dee laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wascaha nafna ilaahay kuma kalifo waxaanay karaynoon dee awooddeeda iyo daaqadeeda ka baxsan marka yacni waxa weeyaan qowlkaas waa qowl yacni aan saxiix ahayn laakiin qowlka saxiixii waxa uu yahay in iimaanu lmuqallid saxiix uu yahay haddii qofku uu qallito oo caalim yacni uu kaga daydo masaa'ilkii muctaqadka oo qofkii caamiga ahaa dee marka loo sheego rumayntii ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo maalinta dambe sidaa markuu u maqlo yacni hadalkii uu maqlay caalimkii uu ka maqlay inuu kaga daydo sidaana uu ku rumeeyo rumayn go-an oo taradud iyo shaki iyo noqnoqosho aan lahayn oo uu jasmiyo qaطcan iimaankiisaasi waa saxiix waana qowlka saxiixa ah in waxa weeyaan qofka caamiga ah lagaga kaaftoomayo inuu qof caalima oo kitaabkiiyo sunnadii u cilmi badan uu kaga daydo masaa'ilkii ictiqaadka maadaama isagu aanu gaarhi karayn sideedabana yani idraaku lmacluumaat qad yakuunu can ijtihaadin wa nadar fi اladila waqad yakuunu can taqliidin liman lahu nadarun fi اladila waa labadaa dariiqo unba wax lagu ogaada yacni qofku macluumaadka wuxuu ku idraaki karaa ama uu ku gaarhi karaa ima inuu isagu ijtihaad iyo nadar leeyahay oo qof masaa'ilkii baadhi kara oo baxsin kara oo adiladii yani waxa weeyaan aqoon u leh inuu yahay oo mas'aladii cilmigeeda uu ku gaadho ijtihaad iyo nadar waana qofkii ahlulcilmiga ahaa iyo qofku mas'alada cilmigeeda inuu ku gaadho can taqliid ma aha isagu inuu baxsiyey adiladii oo ijtihaad iyo nadar u leeyahay laakiinse wuxuu kaga dayday kii nadarka iyo isagu waxa weeyaan ijtihaadka lahaa ayuu kaga dayday dadkuna waa labadaasun qof caalima oo isagu yejtahid wayabxath iyo qof caami ah oo caalimkaa ku dayanaya haddiise la odhan lahaa dadku ahlu ijtihaad wa nadar ha wada noqdaan oo iimaan la aqbali maayo ictiqaad ilaa can daliil taqliidkuna ansixi maayo dee waxa weeyaan in fara badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa iimaankoodu baatil noqon lahaa marka qowlkaas waa qowl daciif oo laga xoog badan yahay oo waxa weeyaan adiladuna ay ka hor imanayso waxa uu markaa naadimku yidhi raximah اllah wa kullu maa shay kasta oo yuطlabu la dalbo oo la doono fiihi dhexdiisa aljasmu goyn si go-an in loo ogaado noqnoqosho iyo midmadow aan lahayn shay kastoo layska dalbayo in si go-an loo ogaado waana masaa'ilkii muctaqadka ee iimaaniyaadka eh fa mancu taqliidin ku dayasho diidista la diiday bidaaka kaa jasmintiisa iyo goyntiisa layska dalbay in cid lagaga daydo diidista la diiday xatmun ay laasimun mid waajiba weeye macnaha waxa uu yidhi wax kastoo layska dalbayo in la jasmiyo jasmintu waa maxay yacni inuu qofku shaygii ictiqaadiyo si go-an oo taradud iyo noqnoqosho iyo shaki aan lahayn ou qaciyo shay kastoo markaa layska dalbayo in la ictiqaado si go-an oo jasmi ah in markaa cid lagaga daydo mancinta la manciye waa laasim oo macnaha ma bannaana waa ictiqaadkiie in cid lagaga daydo oo maxaa madluuba inuu mas'aladii muctaqadka uu jasmiyo can daliil isagoo daliilka ka duulaya kitaabka iyo sunnada taqliidka markaa mamnuuca ah wuxuu ku cileeyo uu yidhi liannahu maxaa yeelay taqliidka liannahu maxaa yeelay masaa'ilkan la jasminayo laa yuktafaa bidanni dheh laguma kaaftoomo danni iyo male dee taqliidkuna waa danni ee yaqiin ma aha macnaha taqliidkan la manciyey ayaa wuxuu ku sababaynayaa oo uu leeyahay waayo dee waxa weeyaan masaa'ilkan layska dalbay in la jasmiyo la gooyo oo aan taradudka iyo noqnoqoshada loo ogolayn laa yuktafaa bidanni yacni laguma kaaftoomayo male waa in la qaciyo ilan danigu qaci maaha danigu dee inuu raajix noqdo ama haalib noqdo mooye yani qaci isagu ma aha marka macnaha wuxuu leeyihi laa yuktafaa bidanni masaa'ilkan layska dalbay in la jasmiyo danni layskaga kaaftoomi maayo lidilxijaa qofka caqliga le agtiisa yani saaxibulcaql danni lagagama kaaftoomayo fii qowli ahli lfanni yani dadka fannigan ehelka u ah qowlkooda marka la qaato waa culimmadii macnaha muctaqadka marka qowlkooda la qaato masaa'ilkii ictiqaadka dee layskagama kaaftoomayo in la maleeyo balse waxaa laasima in la gooyo qacin iyo goyn aan taradud iyo noqnoqosho lahayn marka maadaama masaa'ilkii muctaqadka danni aan layska aqbalayn dee taqliidku waa maxay ma qaci baa mise waa danni waa danni idan waxau yidhi markaa waa mamnuuc in waxa weeyaan laysku taqliido masaa'ilkii muctaqadka marka waa qowlkaynu tilmaannay inuu daciif yahay oo in la yidhaahdo لا بد من معرفة الحكم من الكتاب والسنة مباشرة yacni waa in xukumkii masaladii ictiqaadiga ahayd si toosa kitaabkiiyo sunnada qofku uu daliilkeeda uga garto oo cidna aanu kaga dayan haddii la yidhaahdo dee waxa buraya oo meesha ka baxaya cawaamulmuslimiin oo dhan iimaankoodii ilan waa can taqliid oo iyagu macrifiyo ijtihaad iyo nadar uma leh ee culimmadunbay kaga dayanayaan marka taasina waa baatil in cawaamulmuslimiin la yidhaha iimaankoodu waa waxa weeyaan saxiix ma aha waa qowl isagu daciif oo isagu baaila laakiin iimaanka caamadu waa iimaan saxiixa waayo dee laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha qof walba ilaahay wuxuu ku kalifaa un inta awooddiisa iyo karaankiisa ah waxaanay culimmadu yidhaahdeen haddii la yidhaahdo caamatu nnaas masaa'ilka iyagu nadar iyo ijtihaad ha u yeeshaanoo ha baxiyaan haada min takliifi maa laa yutaaq kaasi wuxuu ka mid noqonayaa waxaan la karayn oo laysku kalifo taana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka nasahan yahay oo dee laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wascaha ilaahay dadka kuma kalifo waxaanay karayn waxau yihi markaa naadimku wa kullu maa shay kasta oo yulabu layska dalbayo fiihi shaygaa dhexdiisa aljasmu in la gooyo waa ictiqaadkii ah rumayntii ilaaha iyo rasuulkiisa iyo kutubtiisa iyo malaa'igtiisa waa masaa'ilkii muctaqadka wax kastoo layska dalbo in la gooyo oo yacni rumaynta la rumaynayo la ictiqaadinaya ay noqoto ictiqaad go-an oo noqnoqod iyo taradud lahayn fa mancu taqliidin ku dayasho diidista la diiday bidaaka kaa layskaga daydo kaa jasmintiisa layska dalbay waa ictiqaadkii ah yacni kaa layska dalbay in la gooyo ku dayashada layskaga dayanayo mancinta la manciyey hee xatmun laazim weeyi waa khabarkii manciga macnaha wuxuu ku yidhi wax kastoo layska dalbay in la jasmiyo la gooyo waa ictiqaadkii ah in layskaga daydo cid kale lagu taqliidaa diidista la diiday taqliidkaasi waa laazim oo wax bannaan ma aha taqliidkaasi bal mancinta la manciyaa waajib ah wuxuu cilaynayaa markaa sababta taqliidkii ictiqaadka loo diido wuxuu yidhi liannahu ay liana alamra washa'na maxaa yeelay arrinka iyo xaalku wuxuu yahay laa yuktafaa lagu kaaftoomi maayo bidanni male lidilxijaa yacni kii caqliga lahaa saaxibulcaql yacni male iyo danni lagaga kaaftoomi maayo masaa'ilkii muctaqadka fii qowli ahlilfanni dadka fannigan ehelka u ah marka qowlkooda la qabto macnaha dadkii caqiidada iyo muctaqadka ehelka u ahaa qowlkooda marka la qaato masaa'ilkii muctaqadka male layskaga kaaftoomi maaye e waa in la jasmiyo si go-an oon taradud iyo noqnoqosho lahayn marka isagu wuxuu ku tegay naadimku in masaa'ilka muctaqadka taqliidku aanu ku bannaanayn ee qof walba ay tahay caalim iyo caamiba daliilka kitaabka iyo sunnada inuu ogaado macrifo iyo nadar u yeesho laakiin waa qowl daciifa baynu nidhi waayo dee in lagu camal falaa suurtagalba ma aha ilan dadku wada mujtahidiin iyo culimo noqon maayaan wa qiila waxaa la yidhi yakfii waxa ku filan aljasmu in la gooyo masaa'ilkii muctaqadka ijmaacan sida ay culimmadu ku ijmaaceenee laysku waafaqay bimaa kii in la gooyo kaasoo yulabu layska dalbayo huwa yacni jasmiga iyo goyntaa fiihi dhexdiisa cinda bacdi alculamaa culimada barhkood agtooda waxau ihi sheekhu waxaa kaloo la yidhi waxa ku filan sida ijmaaca ah ee culimmadu ay isku itifaaqeen in la gooyo masaa'ilkii goyntooda laynaga dalbay yacni taqliidan ama can taqliid iyadoo culimmada lagaga dayanayo wa hada huwa asawaab ana kula maa yulabu fiihi اljasmu yuktafaa fiihi biاljasmi sawaaءa can طariiqi اdaliili aw اtaqliid waana qowlka saxiixa ah macnaha qowlkan uu qiilo ku sheegay isagu siiqatu tamriid yacni qiilo waxaa la yidhahdaa dee siiqatu tamriid ah waa waxyaabaha qowlka daciifka la yidhaha waa qiila een qawiga ahayn laakiin xaqiiqadu waxay tahay qowlkan uu qiila ku sheegay siiqatu tamriidka waxa weeyaan isagaa qowlka qawiga ah ee saxiixa ah oo macnihiisu waa maxay masaa'ilkii muctaqadka waxa qofka lagaga kaaftoomayaa inuu qaciyo walow taqliidan walow daliilkaba yuu isagu garan ee caalimkii daliilkan garanaya ha kaga dayda eh mar hadduu isagu qaciyo waa lagaga kaaftoomaya waxau yihi markaa faljaazimuuna kuwa gooya yani masaa'ilka muctaqadka kuwa gooye ee qaciya oo min cawaami اlbashari yani dadka ama basharka caamadooda ka midi yani masaa'ilka muctaqadka kuwa gooya ee qaciya een ka taradudin ee caamada dadka ka midii famuslimuuna kuwa muslimiina weeyi cinda ahli اlahari dadka xadiidka iyo aharka ehelka oo agtooda muslimiin bay ka yihiin waxau halkan ku tilmaamayaa naadimku ruuxu haddii masaladii ictiqaadiga ahayd uu qaciyu gooyo oo uu jasmiyo goyntaa uu goynayaana ay tahay ku dayasho uu caalim kaga dayanayo laakiin isagu aanu masalada daliilkeeda aanu garanayn laakiin caalimkii sidaa yidhi unbuu kaga dayanaya maadaama uu jasmiyey walow taqliidan iimaankiisu waa ansaxaya waana lagaga kaaftoomaya walidaalika yani caamat lbashar dadka caamadoodu goynta ay masaa'ilka muctaqadka goynayaan ee aanay ka shakisnayn iyagoo goyntaa iyo qacintaas kaga dayanaya culimada taasi waxay dhexalsiinaysaa ama xukunkooda uu yahay inay muslimiin yihiin cinda ahli اlahar marka muxuu ugu qayday cinda ahli اlahar dee ahlulbidac waاdalaalaat iyagu maxay yidhaahdeen islaamnimaba loo qiri maayo ilaa iyagu ijtihaad iyo nadar iyo baxi ay la yimaadaan laakiin waa qowl baail ah oo waxa weyaan ansax ahayn sheekheennan naadimka safarini calayhi raxmat ullahna yani isagoo sheekh ahlulxadiid oo ahlulahar ah haddana dee culimmada ahlu sunnuhu dee maha macsuumin oo dee khata wuu ka dhacaa marka isagu qowlkaa khaladka ah ayuu waafaqay oo yani kan kale waqiila wakaa yidhi kaa horu isagu rajaxaya laakiin sida saxiixa ah qowlka raajixa ee culimmadu ay rajaxeen waa ka dambe in laga rabo un qofku masaladii inuu gooyo oo aanu ka shakiyo inuunu ka noqnoqon goyntaa uu goynaya ama ha noqoto inuu isagu daliilkii garanayo ama ha noqoto isagu daliilba inaanu garanayna kii garanaya uu kaga dayanayo waa isku mid macnaha sawaءa can طariiqi اdaliil aw can طariiqi الtaqliid waa inuu jasmiye un jasmiguna waa shayga aad ictiqaadisay ictiqaad go-an oo aan yani taradud iyo noqnoqod lahayn macnaha waa inaanu shaki iyo wahmi iyo waxyaabo lamidii waynaani ku jirine waa inuu hubo oo wax kale aanu ixtimaalin yani sidaa uu ku qaciyo ku gooye mooyaane waxau yihi marka sheekh ibnu cuthaymiin markaa wuxuu tilmaamayaa masalada yani taqliidka waxyaabuu u deliishanaya waxaa ka mida in iimaan muqalid uu ansaxayo wuxuu yidhi wahada alqowlu huwa صaxiix fain allaha axaala calى su'aali ahli اlcilm fii mas'alaةi min masaa'il اddiin alatii yajibu fiiha اljasmu faqala wma arsalna min qablika ila rijaala nuuxii ilayhim fasأaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun waxau yihi qowlkaa ah in qofka caamiga ah goyntiisa iyo qacintiisa lagaga kaaftoomayo xataa yani taqliidan inuu kaga daydo un caalimkii uu ka maqlay qowlkaasi inuu saxiix yahay waxaa u daliila wuxuu yidhi ilaahayba subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu ahlulcilmiga weydiinno mas'alo ka mida masaa'ilkii diinta ee ugu muhiimsanaayee muctaqadka oo ah dee mas'alat rusul inuu ilaahay soo diray rag rusul ah oo ilaahay waxau yidhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayh nebi allow adiga hortaa maanaan soo dirin ilaa rag aanu u waxyoonana mooyaane fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yacni haddaydaan masaladaa ogeyn weydiiya dadka cilmiga u leh ee garanaya marka masalatu irsaali rusul waa mas'alo ka mida masaa'ilka diinta ee muctaqadka ah marka lama odhan dee idinku baadha oo daliilkeeda iyo naskeeda ogaada eh waxaa la yidhi fasaluu ahla dikr dee culimada weydiinta la weydiinayaana waa taqliid in waxay ku jawaabaan dee la qaato lagaga daydo ilan taqliidka waxaa la yidhaha akhdu qowli اlghayr yani biduuni daliil yani maala inaad qofka kale qowlkiisa qaadato daliil la'aan macnaha adoon adigu dee daliilkii garanayn ama aan su'aalayn caalimkii kuu fadwooday iyadoo dee caalimku ay tahay inuu bidaliil kuugu fadwoodo qowlkiisa aad qaadanayso ayaa taqliid la yidhaha inaad kaga dayato un isaga ila adigu daliilkii iska uma gaari kartid ilaa biwaasitat alcaalim mar haddaed caami tahay oo qofku aanu dee ahlulcilmi ahayn waxa uu sheekhu yidhi markaa waqiila waxaa la yidhi yakfii waxaba ku filan aljasmu qacin iyo goyn yacni masaladii muctaqadka la gooyo taqliidan adoo caalimka kaga dayanaya ijmaacan sida ijmaacee ay culimmadu isku waafaqday bimaa kiina in la gooyo yulabu layska delbayo fiihi isaga yani jasmigiisa yulabu layska delbayo huwa jasmiga fiihi dhexdiisa in la jasmiyo yacni waxa ku filan shaygii layska dalbay in la jasmiyo jasmintiisu waxay ku filantahi ama goyntiisu walow taqliidan ba ha noqotee cinda bacdi alculamaa culimmada barhkeeda agtooda ayay kaafi ku tahay oo xanaabilada iyo shaaficiyada iyo khayrkoodba sidaasay ku tegeen waxa uu sheekhu yihi markaa faljaazimuuna yacni kuwa gooya masaa'ilka muctaqadka oo min cawaami lbashari yacni dadka caamadooda ka midihi fa muslimuuna muslimiin weeyaan cinda ahli اlahari ahlulxadiidka agtooda waa muslimiin kuwaasi macnaha sheekhu wuxuu tilmaamay maadaama ay yakfi tahay inuu qofku mas'alada jasmiyo walow taqliidan iimaankiisa ay kaafi ku tahay dee caamatu lmuslimiin waxa weeyaan ahlulxadiidka agtooda waa ka muslimiin oo iimaankiiyo islaamnimada laga anfiyi maayo walow muctaqadkooda ay qaciyeen haba noqdo taqliidan lilculamaa oo nadar iyo istidlaal yaanu kuba iman ah albaab الthaani fi اlafcaali اlmakhluuqa halkaa waxay noogu dhammaadeen baabkii hore lixdii baab ee kitaabka abwaabtiisu ay ka koobnaayeen kana waa baabkii labaad oo ka mid a oo ku saabsan fi اlafcaal almakhluuqa waxa uu ibnu cuthaymiin tilmaamayaa tacbiirka afcaal in laga cabiro in laga awleysan yahay oo kaana alawlى altacbiir biاlashyaai اlmakhluuqa waxaa awleysnayd in la cabiro ashyaada la abuuray in baabkan lagaga hadlayo liأna hada yuuhimu biana almuraada biاlafcaali afcaal اllah wa afcaal اllahi leysat makhluuqa وإنما المخلوق هو المفعول وأما الفعل فهو صفة لله وصفاaت الله لayست مkلوقة w بن عuثayمiن yihi يعني in la cabiro oo la yidhaahdo أشhيaada la abuuray ayaa baabkani uu ka waramaya ayaa muنaaسب ahayd waayo marka la yidhaha الأفعاaل المakhلuuقة waxaa la moodaya أفعaaشhan in looga jeedo أفعaaشhi ilaahay ilahay ficilkiisii wuxuu samaynayey أفعaaشha ilaahayna makhluuqa ma aha ee waxa makhluuqiihi waa ficilka ilaahay wuxuu ku tacalluqo oo mafcuulkii ah oo dee sifatu اlkhalq waa sifo ilaahay oo hayru makhluuqa laakiin mutacalaqeeda ay ku tacalluqayso waxyaabuhu alla abuuray ah ayaa makhluuqa de marka waxa uu yidhi wa ama alficil fahuwa sifatu lilah wa sifaat اllahi laysat makhluuqa yacni ficilku waa sifo ilaahay sifaatka ilahayna dee makhluuqa ma ah laakiin ficilkan ilaahay waxyaabuhuu ku tacalluqayo mafcuulaadkii uu sameynaya ah ayaa makhluuqa ah waxaa kaloo ay u awleysan tahay in laga cabiro alashyaa lianna alashyaa tashmalu alacyaana walafcaala walawsaaf bikhilaafi alafcaal fainaha mukhtasat bilafcaal waxaa kaloo ay u awleysan tahay in laga cabiro alashyaa waayo ashyaadu waxay koobsanaysaa acyaantii iyo dawaaddii ashyaada iyo afcaashoodii iyo awsaaftii laakiin haddii la yidhaha un afcaal dee ficilun bay gaar ku tahay oo acyaantii iyo awsaaftii way ka baxaysa oo tusaale ahaan qofka bani aadamka ah dee qofka aadamigii isagii waa cayn waa daatadii iyo ama cayntii waxyaabaha uu ku dhaqmayo ee cunistiisa iyo cabidiisa iyo tasarufaadkiisuna dee waa awsaaftiisii marka calaa kullin yacni in ashyaa la cabiro ayaa ka caamsan oo koobsanaysa qofka cayntiisii iyo wasfigiisii iyo ficilkiisii intaba waxaanay tilmaamaysaa uun yani wixii ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa ka soo hadhay inay wada makhluuqaad ay yihiin oo acyaantooda iyo afcaashooda iyo awsaaftooduba inay wada makhluuqaad ay yihiin wixii allah daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa ka soo hadhay waxa uu yihi markaa naadimku marka albaab الثاني في الأشhyاaء المakhluuqaةi in la yidhaahdo awlaa nadmiga laftiisana tarjamada ciwaankunbaa fi اlأfcaal la yidhi nadmiguna wasaaئir الأشhyaaءi buu yidhi oo wasaaئir الأfcaali ma odhan waana tacbiirka saxda ah waxaa naadimku markaa yidhi wasaaئir الأشhyaaءi غayra الذaati وغayra ma الأsmaaءi والصifaati waxa u yihi wasaaئir الأشhyaaءi ay jamiic الأشhyاء أshyaadu dhammaantood hayra daati daatada hayrkeed xaal ay tahay ilaahay daatadiisa wixii ka soo hadhay wa hayra mal asmaa'i wasifaati maad waa iska zaa'ide e ay wa hayra alasmaa'i wasifaati iyo asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa hayrkood xaal ay yihiin ashyaadaas macnaha ashyaadu dhammaantood ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa mooyaane marka laga soo reebo daatada alleh iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa wax allo waxa kale waxa weeyaan makhluuqatun lirabbina waa mid makhluuqaa oo rabbigeen u sugnaato ilaahay abuuray min alcadami waxaan jirinna laga abuuray wadalla waa lumay man ahnaa ciddii ku ammaantay calayhaa ashyaadaasi bilqidami horayn inay horaysay ciddii ku ammaantee yacnii tidhi waxaa jira een yacnii qidamu alashyaa ama ashyaadu waa qadiimo oo wax horreeyoon bidaayo lahayn way lumeen oo dariiqii xaqa ahaa way ka baydheen sheekhu marka halkan wuxuu ku tilmaamayaa dee wixii ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ka soo hadhay dhammaantood inay yihiin wax makhluuqa oo waxa weeyaan xaadi ah oo an yacni la odhan karin dee waa qadiim waayo ilaahay unba subxaanahu watacaala daatada ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa unba wax qadiim oo azali ah oo weligood jiray oon bidaaye iyo meelay ka soo bilowdeen lahayn nihaaye iyo meelay ku dhammaanayana aan lahayn waa ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa un wax allo wixii ka soo hadhay waa shay waa makhluuqa waana waxaan qidam marnaba aan loo qirayn ee meel ay ka soo bilaabmeen leh nebiguna sal اllahu alayh wasalam taa waa qiray oo wuxuu yidhi allahuma anta alwalu anta alwalu falaysa qablaka shay allahayow adaa kii ugu horreeye awalka ahaa wax kaa horreeyena ma jiro marka wuxuu u qiray azaliyada iyo awalnimada iyo horaynta iyo qidamnimada in ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisuba ay yihiin kuwa qadiim ah oo waxa weeyaan horreeyey wax allo wixii ka soo hadhayna uu yahay wax xaadid ah oo makhluuq ah oo wakhti ay bilaabmeen uu jiro waxaynu soo maray kelmadda saa'ir inay marna noqoto bimacna albaaqi wixii hadhay oo min asu'ri marna ay noqoto bimacna aljamiic dhammaan oo min asuur imika waxaa loo jeedaa wasaa'iru ashyaa'i waa bimacna aljamiic maaha bimacna su'r waa waa jamiicu alashyaa waayo ashyaada qidamkeeda wax laga soo reebayaan jirinba oo ashyaadu siday u dhan tahay waxa weeyaan waa wada makhluuqa oo macnaha ashyaadu inaanay qadiim ahayn oo wax xaadisa ay tahay dee istitna ma leh waa jamiicu alashyaa waa makhluuqa wakhti ay soo bilaabantay ayaanay leedahay waxa uu sheekhu yidhi markaas wasaa'iru alashyaai ay wa jamiicu alashyaa ashyaadoo dhamme ashyaadu dhammaantood hayra daati ilaahay daatadiisa hayrkeed xaal ay tahay ashyaadaas wa hayra mal asmaa'i wasifaati ay wa hayra alasmaa'i wasifaati iyo asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa hayrkood xaal ay tahay ashyaadaas yacni ashyaadu siday u dhan tahay ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa mooyaane hee wax alla waxa ka soo hadhay makhluuqatun waa mid la abuuray oo lirabbinaa rabbigeen u sugnaatay min alcadami waxaan jirinna laga abuuray oo cadam ah oo yacni iyadoo cadamoon jirin ayaa wax jira laga dhigay makhluuqatun mid la abuuri weeyaan oo lirabbinaa rabbigeen u sugnaatay min alcadami ayaana laga abuuray yacni cadam oo iyadoon jirin ayaa wax jira laga dhigay wadalla waxaa lumay man ahnaa cidda ku ammaantay calayhaa ashyaadani bilqidami horayn yacni cidda tidhi ashyaadu waa qadiima oo qidamu alashyaa aaminsanina way luntay lianna hada yuؤaddii ila shirki fi lqidam waxay arintaasi keensanaysaa in la yidhaha qidam alashyaa yacni ashyaadu way horreysay ama ashyaa horreysay baa jirta oon bidaayo lahayn waxay keensanaysaa in ilaahay lala wadaago horaynta iyo qidamka taasina dee waa shirki waayo dee nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi anta alawalu falaysa qablaka shay marka ilaahay wax ka horreeyey ma jiro wax qidam loo sugayaana ma jiro oon alla ahayn subxaanahu watacaala daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa marka culimmadu taasay ku cileeyeen haddii qidamu lashyaa la yidhaahdo waxaa ka dhalanaya shirki inuu jiro shay ilaahay horaynta la wadaagaa mana jiradii wax waliba meel buu ka soo bilowday وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى وحو شيخ يدي وربنا ربيجين يخلق وحبو أبو ريا باختيار اختيار بانو الله وحكو أبو ريا أو دي لا بإجبار cid ilaahay ku khasbaysa inuu wax abuuraa ma jirto eh ilaahay baa ikhtiyaarkiisa iyo doorashada isagu uu doorto ayuu wax ku khalqaya oo ku abuuraya min hayri xaajatin isagoon alla u baahnayn khalqiga uu abuurayo wala diraarin daruuro u dhibaato gelinaysaana aanay jirin waxa uu abuurayo waxa uu sheekhu yidhi ilaahay wuxuu wax ku abuurayaa ikhtiyaarkiisa khalqigaa uu abuuray isagoon una baahnayn wax daruuraa oo u dhibaato gelinayaana aanu jirin waxaa daruurada la yidhaahdaa maa yaxsulu dararu bifaqdiha walaa yumkinu alistiqnaa'u canha waxa haddii la waayo dhibaato weyne ay ka dhalanayso aan lagana maarmi karayn daruuraa la yidhaah xaajana waxaa la yidhaahdaa maa yufqadu alkamaalu bifaqdiha laakin yumkinu اlistiqnaau canha xaajana waa waxa haddii la waayo dhammaystirankii iyo kamaalkii la waayayo yacni kamaaliyaadkii unbaa la waayaya wixii waanu dhammaystirmayno dee wuu kala dhinaanayaa uun laakiin waa laga maarmi karaa marka calaa kullin daruuriyaadku waa waxa aan laga maarmi karayn haddii la waayana dhibaata ay ka dhalanayso xaajiyaadkuna waa waxa laga maarmi karo ee haddii la waayo kamaalkii dhammaystirankii un la waayayo laakiin dee daruuro aanay kuu qabanayn marka sheekhu waxa uu yidhi ilaahay wuxuu khalqigiisa ku abuurayaa biikhtiyaar oo cidina ku khasbi mayso khalqigaa umana baahna daruuro u dhibaato gelinaysa oo ku khasbaysaana ma jirto waxaa markaa meesha ixtimaal imanaysaa mar haddaanu una baahnayn daruurana anay u hayn dee muxuu ka abuuray muu iska daayo yacni abuurka maxaa keenay markaa abuurkan uu abuuray ma wuxuu noqonayaa cabas iyo iska dheeldheel taana si uu naadimku uga hor tago in khalqigani uu yahay lixikma ee cabas iyo dheeldheel aanu ahayn oo ilaahay isagoon una baahnayn daruurana aanay u hayn ayaa haddana wuxuu u abuuray lixikmatin baaliqa xikmad xeeldheer marka waxa uu yidhi laakinahu ha yeeshee alleh laa yakhluqu uma abuurayo alkhalqa khalqiga sudan iyadoo aanu xilbo saarayn sudan waxaa la yidhaha ay muhmalan laa yu'maru walaa yunha waa waxa muhmalka ahee aan waxna la farin waxna loo diidin ee aan xilbo saarayn weeyaan sudan marka wuxuu yidhi laakinahu ha yeeshee alleh laa yakhluqu lkhalqa khalqiga uma abuurin sudan isagoo muhmaloon xilbo saarayn oon waxna la farin waxna loo diidin sidaa uma abuurin bal wuxuu u abuuray xikmad xeel dheer kamaa ataa sida ku timid fi nasi naska sida ku timid ee fatbac raac alhudaa hanuunka raacoo sidaa ictiqaadoo qaado sheekhu waxa uu tilmaamay ilaahay khalqi ayuu u baahnaanin daruuran ayaanay u ahayn laakiin abuurka uu khalqiga abuuray ma aha dhalanteed iyo dheeldheel eh xikmad xeel dheer baa ku jirta sida naska ku timid nasku waa maxay ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaanku ma wuxuu u malaynayaa in laysaga tegayo isagoon xilbo saarayn abadan wax dhacaya ma aha afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun waxa uu rabbi yidhi ma waxaad u malayseen inaannu idiin abuuray dheeldheel iyo dhalanteed oon xaggayaga laydiin soo celinayn taasi waa ma dhacdo waxa allahu yidhi wmaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahumaa baaila cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba umaanaan abuurin baail iyo cabas iyo dhalanteed laakiin xaq iyo xikmad ayaanu abuuray idan yacni nusuusta waxaa ku timid waxaa khalqiga loo abuuray hadaf iyo ujeeddo inay tahay oo allah wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ey yuwaxiduunii bilcibaada jin iyo insa umaan abuurin ilaa inay anigoo keliya i caabudaan oo cibaadada weliba ii khaalis yeelaan mooye wax kale umaan abuurin marka xikmadda khalqiga loo abuuray waa xikmaddaas cibaadat ullaahi waxda laakiin cabad iyo dheeldheel ma aha waxaanu taa sheekhu u raaciyey si aan loo moodin mar haddii la yidhi wa rabbunaa yakhluqu biikhtiyaarin min hayri xaajatin wala diraarin si aan loo moodin mar haddaan xaaje iyo daruuraba jirin dee inuu iska abuuray uun biduuni xikma si aan taa loo moodin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaashiisu iyo sharcigiisu waxa uu ku dheehan yahay xikmad xeel dheer oo ilaahay wuxuu sharciyaynayo waxa uu xukumayo waxa uu amrayo waa lixikmatin baaliga xikmad xeel dheer ayaa ku jirta warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa ayaa allahu yidhi warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa wuxuu abuurayaa wuxuu doono wuxuu doonana waa dooranaya waa facaalu limaa yuriid wuxuu doonaba yeele weeyi waxau ihi markaa warabbunaa rabbigeen yakhluqu wuu abuurayaa khalqigii biikhtiyaarin ikhtiyaarkiis iyo doorashadiisu ku abuuraya cidina kuma khasbaso min hayri xaajatin isagoon u baahnayn wala diraarin wax u dhibaato gelinayo oo daruurihiina aanay jirin laakinahu ha yeeshee rabbigeen laa yakhluqu uma abuuraya alkhalqa khalqiga sudan isagoo muhmaloon xilba saarayn oo laa yu'mar walaa yunha bal xikmad xeel dheer ayuu u abuuray oo cibaadatullaahi waxdah ah kamaa ataa sida ku timid fi nasi naska ee fatbaci lhudaa hanuunka raac afcaalunaa makhluuqaة lilaahi laakinahaa kasbun lana ya laahi wa kulu ma yafcaluhu اlcibaadu min طaacati aw didiha muraadu waxa uu naadimku yidhi afcaalunaa afcaasheennu makhluuqatun mid la abuuray weeyaan oo lilaahi alla u sugan oo rabbi abuuray laakinahaa ha yeeshee afcaashani kasbun lanaa innaka ficil iyo kasab bay inoo tahay oo innakaa kasbanoo faraheenniiyo gacmaheenna dee ku samaynay yaa laahi kan moogan muhimadda arrintanow yacni ay yaa haafilan can haadihi اlmuhima yacni masaladan muctaqadkee muhiimka ah kan iska mooganow afcaasheennu iyadoo makhluuqaa oo ilaahay abuuray ayay inakana kasab iyo ficil inoo tahay oo inakaa faraheenna iyo gacmaheenna dee ku samaynay wa kullu maa yafcaluhu alcibaadu wax alla waxay addoommadu samaynayaan oo min taacatin taaco ilaahay ah aw didihaa ama taacadaa waxaa ka soo horjeedoo macsiyadii ihi muraadun mid la doonayo muraada weeye oo lirabbina rabbigeen u sugnaaday oo ilaahay uu doonay min hayri madiraarin dhibaatogelin la'aanteed oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay lanaa innaka uu inagu dhibaato gelinayo iyadoon ilaahay inagu dhibaato gelinayn oo ficilka aanu inagu khasbayn ee ikhtiyaarkeenna aynu ku samaynanno hadday taaco tahay iyo hadday macsiyo tahayba ee fafham faham mas'aladan muctaqadka ah oo walaa tumaari hana ku murmin oo baatil ha ku doodin ee xaqa maqal oo u dhega nuglow halkan waxa uu sheekhu kaga hadlay ana afcaalu lcibaadi makhluuqa afcaasha addoommadu inay tahay makhluuqa mid la abuuro ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo dee allahu khaaliqu kulli shay wax walba ilaahay isagaa abuuray bal ilaahay wuxuu yihi subxaanah wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka iyo waxaad qabanaysaanba marka ahlu sunnuhu waxay ictiqaadsan yihiin qofku wax alla wuxuu samaynayo isaga iyo wuxuu samaynayaba dee waa makhluuq ilaahay baa abuuray oo doonista inagu jirta aynu wax ku samaynayno awoodda aynu wax ku fulinayno innaka iyo iraadada iyo qudrada inagu jirtaba dee waa makhluuqatun lilaah ilaahay baa inagu abuuray subxaanahu wa tacaala falficlu huwa ficlu lilcabdi xaqiiqatan laakinahu makhluuqu lilaah wa mafcuulu lilcabdi ficilku xaqiiqa ahaan waa ficilkii addoonka oo dee addoonku hadduu soomayo hadduu salaadayo hadduu zinaysanayo hadduu khamro cabayo waa ficilkiisa xaqiiqahaanta isagaa samaynaya oo ikhtiyaarkiisa ku samaynaya laakinahu makhluuqu lilaahi wa mafcuulu lilcabd laakiin yacni xagga ilaahayna dee makhluuq buu u yaho yacni addoonkan iyo waxaanu samaynayaba allah abuuray oo khalqiga iyo qadarka allah abuuray oo qadaray wa mafcuulu lilcabd addoonkana mafcuul buu u yahay oo addoonku waxaan isagaa gacmihiisa ku samaynaya shariya khayrba oo kuma khasbana waxay culimmadu yidhahdeen markaa falafcaalu mudaafatun lana mubaasharatan wa kasban wa mudaafatu lilaahi khalqan wa taqdiira afcaashu markaa inaka waxaa laynoogu tiirinayaa mubaasharatan wa kasban inaynu inakii kasbanayno oynu qabanayno oynu la mubaasharoonano dee gacmaheenna iyo yani adinkeena iyo xubnaheenna iyo jawaarixdeenna aynu ku samaynano ilaahayna waxaa loogu idaafaynayaa khalqan wa taqdiiran oo isagaa abuuro qadaray ilan wax kastoo kownka ka dhaca kuma dhacayo ilaa bimashii'ati ilaahay qadarkiisa iyo doonistiisa mooyaane laakiin saynu hore u sheegnay dee doonistu marka ay ku tacalluqdo khayraadkii iyo wanaaggiina waxa weeyaan dee waa bimacna almaxaba oo iraadadii kownigahayd iyo tii sharciga ahayd ba labadiiba ku kulmayaan markay macaasi iyo xumaan tahayna iraadadii sharciga ahayd yacni kumay dareerina maxaa ku dareertay uun tii kowniga ahayd oo ilaahay baa qadaray oo waxaan u qadarin ma dhacayo laakiin ilaahay dee raalli kama ah walaa yarda licibaadihi lkufr masaladaas markaa yacni laba qoloba raddi bay ku tahay jabriyada raddi bay ku tahay oo iyagu waxay yidhahdeen alcabdu musayarun laa mukhayar jabriyadu maxay yidhahdeen alcabdu musayarun laa mukhayar yacni addoonku waa mid la wadoo la hogaaminayo sida awrkaa yacni hogaansanee faruur xidhan awrka marka hogaanka iyo keenada lagu xidho dee xagga loo hogaamiyo unbuu u dhaqaaqaa soo maaha marka iyagu waxay leeyihiin addoonku waa mujbar wuu khasban yihi waa musayar afcaashan uu samaynayaa ikhtiyaarkiisaba kuma dhacayso waxay ka dhigeen waa kalaala ul haddaad qaadatood maanta cid la dhacdo ushuma ikhtiyaar bay leedahay waa aaladda aad ciddaa doonto la dhacayso insaankii waxay dhahen waa aaladdaasoo kale oo waxaanu samaynayaa ikhtiyaarkiisaba maahee wuu khasban yaho ilaahay baa waxaan ku khasbay tacala lahu can dalika culuwan kabiira ilahay taa waa ka nasaahiye kuwan kale ka soo horjeeda iyagu arafkaa markay yidhaahdeen wuu khasban yihi oo addoonku ikhtiyaarba ma leh hadduu gaaloobayo hadduu rumaynayaba waxaa ka soo horjeeda kuwii kale muctasilada oo qadariyadii waxay yidhaahdeen iyagu kuwaa hore waxay ku talax tegeen fii ihbaati afcaali illah ilaahay afcaashiisa iyo qadarkiisa sugudday sugayeen ayay ku talax tegeen ilaa ay yidhahdeen addoonku ficil ma leh iraado ma leh ikhtiyaar ma leh wuu khasban yihi ushaa wax lala dhacayay addoonkii ka dhigeen kuwaasi waa jabriyada waxayna alcabdu musayarun laa mukhayar waxaa ka soo horjeeda muctasiladii oo iyaguna waxay ku talax tegeen inay addoonkii qudro iyo awood iyo iraado iyo ikhtiyaar u sugaan ayay ku talax tegeen oo iyaguna waxay yidhaahdeen ilaahay shaqo kuma leh addoonkan wuxuu samaynayo ma qadarin manuu abuurin mana doonin oo ilaahay mashii'adiisa iyo khalqigiisa iyo qadarkiisu kuma tacalluqdo addoonkan wuxuu samaynayo bal waxay yidhahdeen addoonkani isagaa ficilkiisa abuuray oo sameeyey oo u madax bannaan marka yacni iyagu waxay yidhaahdeen alcabdu mukhayar isagaa ikhtiyaarkiisa iyo si madax bannaan wuxuu doono ugu samaynaya ayay yidhaahdeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala yacni waxaanuu addoonku samaynaya mana doonin manuu qadarin shaqana kuma leh addoonku isagaa abuuraya marka labadaa daraf markay kala joogsadeen jabriyadii iyo qadariyadii ee jabriyadiina ay tidhi alcabdu mujbarun ama musayarun laa mukhayar kuwana ay yidhaahdeen alcabdu yani mukhayarun laa musayar ahlu sunnihii waxay istaageen wasatan bayna alfariiqeyn labadaasay u dhexeeyeen oo waxay yidhaahdeen alcabdu musayarun wa mukhayar labadii darafba dhinac bay ka sugeen waxay yidhahdeen alcabdu musayar horta dhinac musayar iyo mukhayar buu ka yahay oo waxaan ujeedaa dhinac musayar buu ka yaho waa la wadaa oo liannahu laa yakhruju can mashii'at illah ilan addoonku marna mashii'ada ilaahay kama dhex bixi karo marka xaggaa marka laga eego waa musayar ilan mashii'ada iyo doonista ilaahay inaanu ka bixin wuu ku khasban yihi khalqigiisa wax mashii'ada ilaahay ka dhex bixi karaa miyuu jiraa xaggaa waa ka musayar wa mukhayarun lianna lahu iraadatun wakhtiyaar dhinacna waa ka mukhayar oo doorasho iyo ikhtiyaar buu leeyahay oo waayo addoonkii doonis iyo ikhtiyaar ayaa uu leeyahay calaa kullin ahlu sunnuhu yacnii addoonkiina waxay u sugeen inuu iraado iyo doonis iyo awood inuu leeyahay iyo ikhtiyaar oo waxay yidhahdeen addoonku afcaashan u samaynayo isagaa ikhtiyaarkiisa ku samaynaya laguma khasbayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxay u sugeen khalqiga iyo taqdiirka iyo mashiicada oo waxay yidhaahdeen addoonka iyo waxaanu samaynayaba shar iyo khayrba ilaahay waa ka abuuray ee qadaray waxaanay deliishadeen wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah dooni maysaan ilaa ilaahay inuu doono mooye marka wamaa tashaauun maxaa addoommadii loo sugay mashiica inay wax doonayaan oo ikhtiyaar iyo iraado leeyihiin ilaa an yashaa allah waxaa yani lagu xidhay mashiicadii addoonku inay raacsan tahay mashiicada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dee maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun macnaha addoommadu yacni shayga haba doonaan laakiin doonistoodaasi ma fuli karto haddaan ilaahay doonin marka addoonku doonis waa leeyihi laakiin doonistiisu waxay ku xidhan tahay ta ilaahay subxaanahu wa tacala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waana madhabka wasadka xaqa ah in waxa weeyaan addoommada iyo afcaashooduba ay makhluuqa tahay laakiin addoonkana loogu nisbaynayo mubaasharatan wa kasban inuu isagu la mubaasharoonayo ficilka samaynayo ilaahayna loogu nisbaynayo khalqan wa taqdiiran inuu abuuray oo uu qadaray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxa uu sheekhu yidhi afcaalunaa afcaasheennu makhluuqatun mid la abuuray weeyaan oo lilaahi alla u sugnaatay laakinahaa ha yeeshee afcaashani kasbun ficil iyo camal bay inoo tahay aanu kasbannay lanaa innaka yaa laahi kan moogan ee khaafilka ah ee muhimmadda mas'aladan iska mooganow wa kullu maa shay dhammaantii kaasoo yafcaluhu ay samaynayaan alcibaadu addoommadu oo min taacatin taaca ah aw diddihaa ama waxa ka soo hor jeedoo macsiyo ah muraadun kun la doonaya weeye oo lirabbinaa rabbigeen u sugnaado rabbigeen uu doonayo min hayri maddiraarin dhibaatogelin la'aanteed oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaato lanaa innaka uu inagu dhibaatogelinayo macnaha waxay tahay min hayri maddiraarin minhu lanaa iyadoon ilaahay inagu dhibaatogelinayn macnaha ficilka aanu inagu khasbayn ama taaca ha noqdo ama macsiyo ha noqdo iyadoon ilaahay inagu khasbayn oo dee qofku hadduu ilaahay adeecayo waa ikhtiyaarkiisa hadduu ilaahay caasiyayo waa ikhtiyaarkiisa ayib maxaa looga jeedaa iraadadan ilan wuxuu sheekhu yidhi wax alla waxay addoommadu samaynayaan shar iyo khayr waa wax ilaahay doonay iraadada noocani waa maxay siduu ilaahay u doonay waaba shari ah iraadada kowniga ahe iyadu bimacna almaxaba maaha lakiin iraadada sharciga waa maxay waa bimacna almaxaba calaa kullin yani iraadadan muraadun lirabbina waa aliraada alkowniya iraadada kownigiina waa ta bimacna alqadar waxa ilaahay u qadaray waxyaabaha alla qadarayna sharna way noqon karaan khayrna way noqon karaan ila adduunka waxa ka dhacaya shar iyo khayrba ilaahay baa qadaray haddaanu rabbi qadarin muu dhaceen marka muraadun lirabbina waa aliraada alkowniya la sharciya yacni kownan buu ilaahay u qadaray laakiin tii sharciga ahayd ma aha waayo haddii laydhaha waa aliraada sharciya waa bimacna almaxaba oo iraadada sharcigii waa ta ilaahay uu jeceliya u raallida ka yihi ilaahayna sharka iyo xumaanta ma jecla raallina kama aha walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoommadiisa gaalnimo isagoon raalli uga ahayn ayaa qadarkiisa ku dareeray markaa kownan wuu qadaray laakiin raalli kama aha mana jecla marka muraadun lirabbina waa iraadadii kowniga ahayd ee tii sharciga ahayd ma aha min hayri madiraarin minhu lanaana macnaheedu waxay tahay dee addoommadu kuma khasbano waxay samaynayaan qof inta hoggaan lagu soo xidho la odhanaya khasab ilaahay ku caasi ama khasab ku adeec dee ma jiro qofku ikhtiyaarkiisu ama wadada wanaagsan ku maraya ama wadada xun ku maraya waa bikhtiyaari waxa uu yihi markaa wakulu maa yafcaluhu lcibaadu wax alla waxay addoommadu samaynayaan oo min taacatin taaca aw diddiha ama kasoo horjeedkeedoo macsiyo ah muraadun ku la doonay weeyaan oo lirabbina rabbigeen u sugnaatay oo macnaha ilaahay baa qadaray weeyaan doonistani min hayri madiraarin dhibaatogelin la'aanteed minhu ilaahay xaggiisa ka aatoo lana inaku inagu dhibaato gelinayo iyadoon ilaahay inagu dhibaato gelinayn oonu inagu khasbayn inaynu samayno laa sharka walaa khayrka efafham fahm mas'aladani oo walaa tumaari ay laa tujaadil bilbaail baail ha ku doodine xaqa fahm oo u dhaga nuglo weeyi marka had yee jeer aliraada alkowniya waa almutacaliqa bilkhalq waliraada sharciya waa almutacaliqa bilamri iraadada kownigii dee ilaahay khalqigiisa iyo wuxuu qadaro ayay ku xidhan tahay waana laazimat lwuquuc baa la yidhaah oo waxa ilaahay u qadaraa laazim inuu dhaco ma baaqan karo iraadada sharcigiina waa almutacaliqa bilamri oo waxay ku xidhan tahay wuxuu ilaahay addoommadiisa amre uu ka dalbay oo taacaadkii iyo wanaaggii ah waana bimacna almaxaba warida laakiin taasi laazimat lwuquuc maaho waana suurtagal inay dhacdo inaanay dhicinna waa suurtooda oo dee laazimatulwuquuc hadday noqon lahayd iraadada sharcigiihi la aamana man fi lardi jamiican wax alla waxa dee adduunka ku nooli muminiin bay noqon lahayn soo maha leanna ilaahay wuxuu ka doonay inay rumeeyaan laakiinse waxay muminiin u wada noqon waayeen oo mumin iyo gaalba u yeesheen iyadu laazimatulwuquuc ma aha isagoo ilaahay dalbay ayay dhici kartaa baaqana kartaa wajaaza lilmowlaa yucadibu lwaraa min gayri maa denbin walaa jurmin jara fakulu maa minhu tacaala yajmulu liannahu can ficlihi laa yus'alu waxa uu sheekhu yidhi wajaaza waxa u bannaanaaday lilmowla allaha mowlaha ah yacni waa wilaayadii caamka ahayd ee arrimaha addoommadiisa tawaliye gacanta ku haya rabbiga ah waxa u bannaan yucadibu lwaraa khalqiga inuu cadaabo min hayri maa dembin dembi la'aan iyo walaa jurmin dembi la'aan jara ka dhacay oo ka soo xasilay ay sadara minhum fakullu maa shay dhammaantiin minhu ilaahay xaggiisa ka yimi tacaalaa koreeye yajmulu waa qurux badan yahi oo waa wanaagsan yihi oo xumaan bay ilaahay xaggiisa looma tiiriyo oo nebigu waa ka yidhi washaru laysa ilayk ilaahay oo sharku xaggaaga ma aha waalkhayru biyadayk liannahu maxaa yeelay alleh can ficlihi ficilkiisa laa yus'alu laysma weydiiyo oo rabbi waxau yidhi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay wuxuu samaynaya cidima weydiin karto dee ilaahay cid la murmi karto yani talada iyo tasarufka iyo afcaasha kownkiisa uu ka samaynayo maxaad u samaysay alla cid ku odhan kartaa ma jirto wahum yus'aluun laakiin makhluuqaadka iyaga waa la waraysanaya waana la weydiinaya waxa uu sheekhu yidhi fain yuhib hadduu rabbi abaalmariyo addoommadiisa fainahu hawaabka iyo abaalmarintaasi min fadlihi deeqdiisa weeyi wain yucadib hadduu cadaabana fabimaxdi cadlihi cadaaladiisa badhaxa tiran ayuu ku cadaabay halkan waa lagu qabsaday sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil naftiisa ilaahay dulmiga waa ka xarimay raxmaddana waa ku waajibiyey naftiisa marka in la yidhaahdo yacnii ilaahay dembi la'aan ayuu dadka isaga cadaabi karaa oo waxaa suurtagal ah inuu mu'minkiina cadaabo gaalkiina uu janneeyo arrinta noocaasee xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni arrin ku bannaan maahe waa mustaxiil oo ilaahay yacni xikmaddiisu xikmatu axkam alxaakimiin wa raxmatu arxam araaximiin ma keensanayso dee ibliis iyo fircoonna in la janneeyo ambiyada iyo rusushana la cadaabo ilaahay waa ka nasahanyahi taas ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa raxmad ayuu ku faral yeelay cidina kumay waajibin laakiin isagaa tafadulan minhu wa ikraaman naftiisa raxmad ku waajibiyey kataba rabukum calaa nafsihi araxma ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa dulmiga waa ka xarimay oo xadiisulqudsigii rabbi wuxuu ku yidhi inii xaramtu dulma calaa nafsi dulmiga naftayda waan ka xarimay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ina allaha laa yadlimu mithqaala darati wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima in allaha laa yadlimu mihqaala dara ilaahay dadka ma dulmiyo yacnii quraanjo qadarkeed in yarna addoommadiisa ilaahay ma dulmiyo haddii xasane iyo wanaag ay sameeyaanna wuu u libinlaabaya waxa uu rabbi tilmaamay qof walba wuxuu sameeyo shar iyo khayrba inuu abaalkeeda leeyihi faman yacmal midqaala darati khayra yara waman yacmal midqaala darati shara yara idan maadaama ilaahay inoo sheegay qof walba wuxuu sameeyey in lagu abaalmarinayo oo ka khayr sameeyana janno la gelinayo ka shar iyo xumaan sameeyana cadaab iyo naar uu kaga aargoosanayo taana uu ballan qaaday ballanta ilaahayna aanay baaqanayn naftiisana dulmiga alla uu ka xarimay dee arrin dhacaysa ma aha markaa inuu waxa weeyaan mu'minkiina cadaabo gaalkiina uu janneeyo waayo dulmigii ilaahay naftiisa uu ka xarimay baabay noqonaysaa soo ma kii mu'minka ah in la cadaabo kii gaalka ahana la janneeyaa wuxuu ka mid noqonayaa dulmi dulmigana ilaahay naftiisa waa ka xarimay marka waxaynu leenahay maadaama ilaahay naftiisa dulmi ka xarimay raxmadna uu naftiisa ku waajibiyey yacni waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'minkana waa jannaynayaa gaalkana wuu cadaabayaa cadaaladiisuna sidaasay keensanaysaa xikmadiisuna sidaasay keensanaysaa waayo dee xikmad darro ayaa ka dhalan lahayd ilaahayna waa ka nasahan yahay xikmad darro tacaala lahu can dalika culuwan kabiira waayo ilaahay afcaashiisu maxay ku dhisan tahay lixikma xikmaduna keensan mayso qof waxaan u galabsanba dee in lagu cadaabo miyay xikmaddu keensanaysa xikmaddu waxa weeyaan wadcu lashyaai fii mawaadiciha ashyaada meesheeda ku habboon in la dhigo ayaa xikmo ah oo cuquubada inuu ilaahay dhigo meeshay ku habboon tahay jannada iyo karaamadana uu dhigo meeshay ku habboon tahay hada muqtada alxikma xikmaddu saasay keensanaysa marka maadaama ay taasi tahay muqtada alxikma dee ilaahay waxa weeyaan gaal iyo islaam ma sayn maayo ilaahay baa yidhi subxaana afaman kaana mu'mina kaman kaana faasiqa laa yastawuun muminku faasiqa miyuu la mid yahay ma sina labadaas afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun miyaanu mu'miniinta ama dadka hoggaansan miyaanu ka yeelanaa mujrimiintoo kale yacni wax suurtagal ah ma aha laakiin arrinta noocaasi waxay waafaqsan tahay madhabka ashaacirada ee xikmadda u diidaya afcaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo ashaaciradu waxay qabaan an allaha yafcal limujarad اlmashiica laa lixikma inuu ilaahay wax u sameeyo mujarad inuu doonay uun bes laakiin xikmad uu u samaynayo ka dambaysa aanay jirin taana ilaahay waa ka nasahan yihi ilaahay mujarad almashiica doonisu ficilka doonay uun uma sameeyo keligeede wuxuu shay walba u sameeyaa lixikmatin baaliga xikmad xeel dheer ama aynu garanno ama yaynaan garan iyaguse waxay yidhaahdeen waa mujarad lmashiica doonisu doono uun fayumkin an yucadiba almuiic wayunacima alkaafir waxay yidhahdeen waxa iska suurtowda kii adeecayna inuu cadaabo kii caasiyeyna inuu janneeyo waa madhabka ashaacirada lakiin waa madhab baail ah waayo yani xikmadda ilaahay waxay keensanaysaa kii adeecayna inuu janneeyo kii caasiyeyna inuu cadaabo oo uu ka argoosto marka calaa kullin masaladaasi waa masaa'ilka sheekha lagu intiqaaday ee layidhi wuu ku khaldamay wajaaza lilmowla yucadibu lwaraa min hayri maa denbin walaa jurmin jara waayo dee camalkiiba qiimo yeelan maayo iyo xikmad haddii waxa weeyaan aan abaalmarin iyo hawaab aan lagu mudanayn waxa uu naadimku yidhi wajaaza waxa bannaanaaday lilmowla allaha mowlaha waxa u bannaan yucadibu lwaraa khalqigiisa inuu cadaabo min hayri maa dembin dembi la'aan walaa jurmin jara iyo dembi ka xasilay la'aantii waa ta'kiidun walaa jurmin jara jurmigi iyo dembigu waa isku mid un fakulu maa shay dhammaantii oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahday tacaala koreeye yajmulu waa qurux badnaanayaa mid wanaagsan weeye liannahu maxaa yeelay alleh can ficlihi ficilkiisa laa yus'alu laysma weydiiyo marka kulu maa facala aljaliilu fahuwa jamiil allaha jaliilkee weyne wax kastuu sameeyaa waa wanaagsan yahay weeyi washaru laysa ilayk waalkhayru biyadayk fain yuhib hadduu abaal mariyo alleh addoommadiisa fainahu min fadlihi taasi waa deeqdiisa oo camalkeennu marnaba ma goyn karo jannadiisa eh waa takarum yacni camalkeennu sabab unbuu yahay ma goyn karo umana dhigma raxmaddiisa wain yucadib hadduu cadaabana alleh addoommadiisa fa bimaxdi cadlihi cadaaladdiisa badhaxa tiran leh ayuunbuu ku cadaabay waxa uu sheekhu yidhi falam yajib calayhi ficlu laslaxi wala salaaxu weyxa man lam yuflixi fakulu man shaaa hudaahu yahtadii wain yurid dalaala cabdin yactadii wuxuu yidhi falam yejib kuma waajibin calayhi cala allahi ilaahay dushiisa ficlu laslaxi waxa u wanaagga badan ee ugu aslaxsan inuu sameeyaa alle waajib kuma aha wala salaaxu waxa wanaagsan inuu sameeyaana kuma waajibin weyxa man mid ayaa hoogay ama hoogi waaye kaasoo lam yuflix aan liibaanin macnaha xaqa aan waafiqin wayxada marna waxaa lagu macneeyaa kelimatu tawajuc marna kelimatu taraxum kelimatu tawajuc oo yacni qofkaa loo xanuunsanayo bimacna alweyl wuu hoogay ama in loo naxayo oo kelimatu taraxum yacni wuu hoogi waayey labadaba waa lagu macneeya beydkanna waxa uu naadimku ku radinayaa nimanka muctasilada waayo muctasiladu waxay yidhaahdeen ilaahay waxa aslaxu waa waxa ugu wanaaga badan salaaxuna waxa wanaagsan yacni salaax iyo aslax ilaa ashyaadu waa shay wanaagsan iyo shay ka sii wanaagsan marka muctasiladaa yidhi ilaahay inuu aslaxa shayba shayguu ka wanaagsan yahay iyo wanaagga inuu sameeyaa waajib bay ku tahay bay yidhaahdeen laakiin ahlu sunnuhu waxay qabaan wamaa cala allaahi shay un yajib wax ilaahay ku waajibayo cidi ku waajibin kartaa inaanay jirin ilaahay naftiisa isagaa wax ku waajibiya oo inuu addoommadiisa u naxariisto isagaa naftiisa ku waajibiyey kataba rabukum calaa nafsihi araxma inuu muminiinta u hiiliyo naftiisa isagaa ilaahay ku waajibiyey wa kaana xaqan calaynaa nasru lmuminiin marka ilaahay isagu naftiisa wuxuu ugu waajibiyo naxariisu addoommadiisa u naxariisanaya darteed mooye wax ku waajiboo cidi ku waajibisay ma jirto sida saxiixina waa sidaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga uu samaynayo iyo aslaxa uu samaynayo yacni cid ku waajibisoo odhan karta waan ku waajibiyey ma jirto waajibna kuma aha laakiin ilaahay wuxuu u samaynayaa tafadulan wa incaaman isagoo addoommadiisa ugu tafadulaya oo ugu naxariisanaya waxa uu yihi markaa falam yejib kuma waajibin calayhi ee cala allahi alla dushiisa kumay waajibin ficlul aslaxi waxa wanaagga badan la inuu sameeyaa iyo wala salaaxu waxa wanaagsan toona yacni aslaxa iyo salaaxa midna alle kuma waajibin wayxaman mid ayaa hoogay kaasoo lam yuflix aan liibaaninoo xaqii aan waafaqin waa kelimatu yani ta'alum watawajuc marka laga macneeyo fakulu man mid dhammaantii kaasoo shaaa doonay uu doonay hudaahu hanuunkiisa fakulu man mid kasta oo shaaa alla uu doonay hudaahu hanuunkiisa yahtadii waa hanuunayaa wain yurid hadduu doono alle dalaala cabdin addoon baadidii hadduu doonona yactadii wuu xadgudbayaa oo dee xaaraantii buu samaynaya waajibkiina waa ka tegaya waxa uu sheekhu halkana ku tilmaamay dee hallaynta iyo hanuunintu labaduba ilaahay gacantiisa inay ku jirto waxaana culimmadu yidhaahdaan yacni asbaabtu addoonka ayay ka imanaysaa oo asbaabu اlhidaayati waاdalaal wa min alcabd watawfiiqu min allah asbaabta hanuunka iyo habowguba addoonkaa la imanayo dee ama sababtii xumayd qaadaya ama tii wanaagsanayd waafajintana allaalahoo hadba addoonku wuxuu doorto ayaa ilaahayna u sahlaya oo dariiqa khayrka iyo hanuunka hadduu doorto kaasaa loo fudaydinaya dariiqa sharka iyo xumaanta hadduu doortona kaasaa loo fudaydinaya oo alla wuxuu yidhi waaladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum yacnii kuwa hanuunay ilaahay hanuun buu u ziyaadiyey alla kacabsigoodiina waa siiyey marka wladiina htadow zaadahum hudaa aljazaau min jinsi اlcamal markay hanooneen ayaa la sii hanuuniyey maarkas xaggii habowgana falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay xaqii ka leexdeen ayaa ilaahayna sii leexiyo karkaarka u weydaariyey marka muraadka iyo maqsuudku wuxuu yihi addoonku hadba doorashadiiyo sababta hidaayada iyo dalaalada isagaa leh hadba dhinacuu u dhaqaaqaana alla u sahlaya oo dee kullun muyasarun limaa khuliqa lah mid walba wixii loo abuuray loo qadaray ayuunbaa loo fudaydinaya marka isagoon khasbanayn ayuunbaa midna dariiqii sacaadada iyo guusha u maraya midna dariiqii shaqaawada iyo guuldarrada u maraya mid walbana halkuu maraa loo sahlaya oo waxa weeyaan loo fudaydinaya marka fakulu man shaaa hudaahu yahtadii waa hidaayatu tawfiiq walilhaam hidaayadii caamka ahayd ma aha oo taasi dee khalqigoo dhan bay ka dhaxaysa dad iyo dunyaba acطaa kula shayin khalqahu uma hada laakiin hidaayadani waa tii khaaska ahayd oo waa hidaayatu tawfiiqi walilhaam qofka hanuunkiisa alla doono hidaayaduu waafajinaya wain yurid dalaala cabdin yactadi hadduu doono addoon baadinimadiina waa xadgudbayaa iraadadaasi waa aliraada alkowniya waayo dalaalka ilaahay ma jecla sharcan inay addoommadu habaabaan oy hanuunka ka baydhaan ilaahay ma jecla marka iraadada ku tacalluqaysaa sharci ma aha laakiin ilaahay wuu qadaraa dalaalka iraadadan markaa ku tacalluqaysaa waa kowni oo wain yurid ay iraada kowniya weeyaan waxaanay waafaqaysaa nad beydkan u dambeeya dee xadiidkii nebiga sala allahu alay wasalam ee khudbatulxaajada ku jiray man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah qofka alla uu hanuuniyo cid habaabin kartaa ma jirto qofkuu halleeyana cid hanuunin kartaa ma jirto laakiin sidaynu tilmaannay sababu اlhidaayati waاdalaal min alcabd watawfiiqu min allahi subxaana falam yajib kuma waajibin calayhi alle ficlulaslaxi waxa wanaagga badan samayntiisa iyo wala salaaxu wanaaggu toona samayntiisu waajib kuma aha oo haddaa muxuu samaynayaa tafadulan wa incaaman addoommada ugu naxariisanaya laakiin wax waajib ku a ma aha wayxa man lam yuflixi waxa hoogay ama hoogi waayey ka an liibaaninin xaqa waafaqin fakulu man mid dhammaantii kaasoo shaaa uu doonay rabbi hudaahu hanuunkiisa yahtadii waa hanuunayaa wain yurid hadduu alla doono dalaala cabdin addoon habowgii iyo baadinimadii hadduu doonana oo uu qadaro inuu hallaabana yactadii wuu xadgudbayaa addoonkii oo yacni bitarki lwaajibi wartikaab ilmaxduur inuu waajibkii ka tago xaaraantiina uu sameeyo ayuu ku xadgudbayaa markaasuu habaabaya wallahu aclam